xalliyaadiyo wixii caadi ahaan lagu fidiyo gaboodfal ama dibdhac la odhan kara ninkaasi wuu gaboodfalay ama uu ka dibdhacay shufcadii shufcadii way ridaysaa waxa la yaaliya wixii aan lagu tirinayn gaboodfal ama dibdhacna kama ridayso fa in kaana mariidan hadduu yahay mid xanuunsanaya ow ama khaa'iban buu ahaaday mid ka maqan can beledilmushtari ninka iibsanaya beledkiisa ninka iibsay beledkiisa ayuu ka maqanya ow ama khaa'ifan buu ahaaday mid ka baqanaya min caduwin falyuwakil ha wakaashay in qadara hadduu kalo wa ilaa haddii kale falyushid ha marageliyo cala talabi doonitaanka fain taraka hadduu ka taga almaqduura calayhi kaa uu karayo oo minhumaa labadoodaa ka mid a batala xaquhu xaqiisi waa buraya filadhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ninkan wax shufcaysanayaa hadduu cudurdaar leeyahay masalan wuu xanuunsanayaa xanuun dee uu ninkii u jiifo oo aanu la doondooni karaynin sida hadduu madax xanuun yaroo xumehaye iyo waxba markaa taa cudurdaar la odhan maayo ee markuu xanuun u jiifo aanu israqaajin karayn u hayo wey ama ninkii waa xidhan yahay ama wuxaabuu yahay khaa'iban can beled lmushtari ninkan iibsaday beledkiisa ayuu ka maqan yahay oo waa ka fog yahay ama khaa'ifan min caduwin buu ahaaday oo meeshii waabuu gaadhi karayaaye cadow baa ka sokeeya oo uu ka baqanaya hadduu dhaqaaqay inuu waxyo loo geyso falyuwakil ha wakaasha markaa doonitaankeedu ha yidhahdee hebelow yacni adaan ku wakiishae shiksiga iisoo shufce falyuwakil fii talabiha waa in qadara cala tawkiili fiihi hadduu karayo weeyaan weliba wakaalashada maxaa yeelay kaas ayaa u suurtagala wa ilaa haddii kale oo uu tawkiilkiina ka caj wakaalashadiina uu ka cajsay falyushid cala alab waa inuu marageliyaa inuu doonayo inuu wixii doonayo inu war ka markhaati hadda cid aan u dirana ma hayo annagu waa taasoo hadda gaari kari maayo laba caadil ama nin caadil iyo laba dumara waa inuu marageliyaa u dhaa ka marag ahaaday imikaba inaan doonaya aan soo shufcaysto haddaba wuxuu ihi hadduu ka tago fain taraka shafiicu almaqduura calayhi minhumaa haddii uu ka tago ninkii wax shufcaysanaya almaqduura calayhi kii uu karayey oo minhumaa min altawkiili walishaad macnaha wakaalashadii iyo haddii wakaalashadii u suurtogeli weydeyna maragelintii ayuu iskaga tegey batala xaquhu fi ladhari adhar haddaan qabanno xaqiisu waa buraya maxaa yele isagaa dee gabood falay isagaa gabood falay markay wakaalasha u suurtogeli weydu wakaalan waayey marka isagoo markhaati helaya uu ogeysiin waayeyna dee aamuskiisaase waxay ku tusinaysaa inuu ka raalli noqday iibkii falow kaana hadduu yahay haddaba fii salaatin salaad ayuu ku jiraa aw xamaamin ama xamaam buu ku jiraa aw طacaamin ama cunto ayaabuu ku dhex jiraa falahu litmaamu wuxuu leeyahay dhammaystir inuu dhammaystiraa buu leeyahay waxau leeyahay sheekhu ninkii ayaa wuxuu ogaaday goobjoogga ahaa ayuu iibkiibu ogaaday laakiin salaad buu ku jiray ni isagoo tukanayunbuu nini wuxuui war gurigii aan ninkii wada lahaydee qaybtiisii wuu iibi ama xamaan buu ku jiro waa maydhanayeyba ama cunta ayaabuu ku jiro waa cunayeyba falahu litmaam waxa uu leeyahay inuu dhammaystirto ayuu leeyahay ee la odhan maayo waa inaad waxaasoo dhan ka baxdaayo aad dabeedna taw tidhaahdaa ilan dalaba kii baynu hi waa deg degaasi waa inu cala alcaada waynu yahay ama cala alcurf dee qof salaadiisii dhammaystay ama xamaam ku jiro sii dhammaystay ama cunto waday oo cunayeyna laa yunsab ilayhi taqsiir gabadfal loo tiirin maayo lo odhan maya ninkaasuu gabad falay walow akhara hadduu dib dhigo oo qaal ila lam yusaddiqi lmukhbira kan ii warramay ayaanan rumaysan lam yucdar loo cudur daari maayo in akhbarahu cadlaani hadday laba qofoo caadiliin u warrameen wakadaa hiqatun hadduu qof lagu kalsoon yahay u warramayna waa kulama fila sax haddaan qabanno wayucdaru waa loo cudur daari in akhbarahu hadduu u warramay man mid laa yuqbalu aan la aqbalayn khabaruhu warkiisa waxau sheekhu leeyahay haddii uu doonidii dib dhigo wuu ogaaday iibkii mana doonanin ee wuu dib dhigay markii la weydiiyeyna waxa uu yidhi lam sadiq ilmukhbira ninkan ii warramaya yidhi ninkii qaybkiisii wuu iibiyey baanan ruma- u rumaynin kaasaanan ka rumaysanin oo ninkan in run sheegaya ayaanan anigu u haysanin sidaasaan markaa aan u doono waay looma cudur daaraya buu leeyahay hadduu qofka u warramay laba caadila yihiin ama hal ninoo caadilahiyo iyo laba dumar ay yihiin waa shahaado maqbuulo ah mar haddii shahaado maqbuule ay u warrantay waxaan u sugtay maan rumaysanin laga aqbali maayo hadday u warrantana waa kuwalaamay hiqatun qof siqaay hadduu warramo ama xorhaada ama addoonhaada ama ruux dumaraba ha ahaato run lagu yaqaanee hadduu u warramo wuu qabsanayaa fil asaxi haddaan qabanno oo loogu cudur daari maayo hadduu yidhahdo maanu rumaynin maxaa yeele waa warran warranka qofka loogu kalsoon yahayna dee waa almaqbuul aaniga asaxa ka soo hortay wuxuu leeyahay me waa loo cudur daaraya mar haddii qof quri u warramay xayla dee iibku mid qura kuma sugnaanaynin waxaa kaloo loo cudur daaraya wayucdaru waa loo cudur daari in akhbarahu man laa yuqbalu khabaruhu hadduu u warramo qof aan warkiisa la qaadanaynin hadduu u warramo oo dabeedna intay ninkii isqabsadaan oo la yidhaahdo intuu shufcadii soo doonto la yidhaahdo war ninkani xaqiisii wuu dhacay oo maalin horaa loo sheegay dabeedna way isqabsadeen wuxuu dabeedna yidhi ha lay sheegee yani qof faasiqabaa warka ii sheegay sidaasaanan u rumaysan markaa marka waa la aqbalay oo shufcadii way u taagan tahay weeye oo shufcadii ka dhici mayso masalan waa qof faasiqahoo kale kaan khabarkiisa la aqbalaya iyo sabi waxa weeyaan macduur buu markaa noqonayaa weliba waxay leeyihiin waa marka aanay gaadhin kuwa u warramaya ninkan shubcaysane ku warramaya haddana xadda tawaatur gaadhin wey hadday aada u tiro badan yihin fusaaqi ciiddaa ka badan hadday yihiin amaba yacni ciyaal ciiddaa ka badan hadday yihiin ama xataa gaalaba ha ahaadaan ama fusaaqba haadaane oo ay u warramaan dad dee fara badan oo aan la filaynin inay been isku waafaqaan ayaa uga warramay markaa ma xaqiisi kaa waa uu burayaa shufcada walow ukhbira haddii looga warramo bilbayci io bialfin kun lagu iibiyey fataraka waa iskaga tegay dabeed fabaana wuxuu caddaad iibkii bikhamsa miatin bikhamsi mia shan boqol in lagu iibiyey baqiya xaquhu xaqiisi baaqi ayuu ahaanaya ee wain baana hadduu caddaado biagtaro wax ka badan batala wuu burayaa waxau sheekhu leeyahay haddii ninkii shufcaysanayey iibkii baa looga warramay waxaa la yidhi kun ayaa shaygii la siiyey ciddaa ugu warramaysaana waa cid lagu kalsoon yaho warkaasi wuu galay ninkii fataraka shufcadii dabeedna wuu iska daayey fabaana waxaanu dabeed iibkii ku caddaaday wax ka yaroo shan boqol buu noqday baqiya xaquhu xaqiisii shufcadu ninkan baaqi buu noqonayaa maxaa yeelay waxaa muuqata inaanu uga tegin cid shayganuu nacaye qaalinimadan loogu sheegay buu uga tegey kaa nin gabood falay ma noqonayo hadduu se caddaado in ka badan wixii loogu warramay uu ku diiday ayuu wax ka badan ayuu ku caddaaday waxaa la yidhi shan boqol ayaa shaygii ninkii a wadalaydeen meeshii shan boqol buu siiyey wuu iska daayey waxaaba caddaatay inaanay shan boqol ahayna inuu kun siiyey xaqiisi markaa ninkaa waa burayaa batala xaqu maxaa yeelay dee mar hadduu intii yaraydba ku qaadan waaye looga shantii boqol markii la yidhi hadduu ku qaadan waayey dee kun inaanu ku qaadanaynin waa min baabi alawlaa waa kasii mudanta walow laqiya hadduu la kulmo almushtariya kii ibsaday buu la kulmo fasallama calayhi wuu salaam aw ama qaali wuxu uhi baaraka allahu fii safqatik ilaahay ku barakeeyo iibkaaga iyo waxa aad kala wado lam yabtul xaqiisi ma burayo wa fi ducaa'i ducadana wejhun baa ku sugan inuu burayo waxau leeyahay sheekhu hadduu ninkii shafiica ahaa ee lagu yidhi waar qaybkii aan ninka kala wada lahayd ee ninkii kale waa iibiyey qaybkiisio ninkii hebel la yidhaha buu ka iibiyey dabeedna isagoo warkaa qaba ayuu ninkii ka soo horbaxoo assalaamu calaykum buu yidhi ama wuxuu yidhi baaraka allahu laka fii safqati ilaahay iibkaaga iyo waxa aad kala wadaateen ha ku barakeeyo lam yabtul xaquhu xaqiisi ma burayo oo waxay leeyihiin masaladan salaamta dee waa asalaamu qabla alkalaam maxaad ninka ugu bilaabi weydiin war waan shufcaystay ma ahay dee salaamtaa ka horraysa oo sidaasanu xaqiisii aanu u buraynin masaladan labaad ee allah ku barakeeyo safqadaadana iibkaaga allah ku barakay waxaa laga yaabaa inuu barako ugu ducaynayo dabeedna uu doonayo dee shaqsigii oo barakaysan inuu qaato madaa kan kala yar dhib badnaayo allah ku barakeeyo barakadaasi markay ku dhacdana uu la wareega dabeed isagu inuu sidaa uga jeedo ayaa markaa dhici karta wa fi ducaa'i wajhun ducada wej ayaa ku sugan odhanaya inuu xaqii shufcadu ku burayo wejkaasaa ku jira oo wejkani wuxuu leeyahay war mar hadduu yidhi allah ha ku barakeeyo waxaynu halkaa ka dareemaynaa ama aynu ka dhansanaynaa inuu ninkani beecii sugayo oo hadduu yidhi allah ha ku barakeeyo inuu sugayo ayaa inooga dhadhamaysa sidaa daraaddeed xaqiisii taa wuu ku buraya walow baaca shaiicu hadduu ninkii wax shufcaysan laha xisatahu qeybkiisii ibiyey jaahilan bishufca isagoo ka jaahila fal asaxu buطlaanuhaa shufcadii inay markaa burayso weeye waxau leeyahay sheekhu laba nin baa maalan waxay wada lahaayeen guri ama dhul ka soo qaad nin ka mida ayaa dabeed qaybkiisii sii iibiyey kii kalea markuu maqlay ninkii hebel qaybkiisii wuu iibiyey ayuu isna yidhi hadduu hebeelba ka tegey dee cidda kale ii soo weydaarataan waxba ka garan maaya anna kaygii waan faasaxay jaahilan bishufca isagoo ka jaahila waxa shufcada la idhaaba muu maqal oo jaahil buu ka yahay ama wuxuu ka jaahil yahayba iibka isagoo ka jaahila bu isna qaybkiisa jaahilan bishufca ow bilbayci ow bilfawriya saddexdaaba waa jaahilantu way noqon kartaa isagoo shufcadan aanu aqoonba ama wuxuu ka jaahiliyay iibka ninkani qaybkiisa iibiyey ama inay calalfawr shufcana waa yaqaanaa ninkani inuu iibiyeyna waawgii lakin inay calalfawr tahay ayaanu ogeyn fal asaxu butlaanuha asax waxa weeye inay shufcadi burayso oo aan ninkaa shufca u jirin maxaa yeelay inay shufca ugu jirin dee sababkeedii oo shurkada ahaa wuu buray mar hadduu isaguna kiisii sii iibiyey dee shuraakaba ninkii maaha sidaasuu markaa ku buray xaqiisu taanigu wuxuu leeyahay ma burayo oo dee shariik buu ahaa cinda albeyc markii uu ninkan indiisa iibiyey shariik buu ahaa kamana raalli noqonin xaqiisu inuu dhacana kamuu raalli noqonin kitaabuulqiraadi waxaa qiraadka la yidhaha ayuu u kitaab yahay marka qiraad waa mushtaqun min alqard qardi ayaa laga keenay alqard huwa alqaطcu waa goyn oo waxaa loogu magacaabayaa ninkan maaliga ayaa ninka caamilka ah ee shaqaynaya maalkiisibu qayb ka siinaya oo ku tasarufayo ribaxana wuxuu ka siinayaa iyana qayb muqaarada oo bimacnaa musaawaad iyo sinaanshana way ka timi baa la yidhi oo dee xagga ribaxa ayay ku sinmayaan ama maalkana ninkan lebaa leh shaqadana ninka shaqaynayaa leh markaa reer xijaaz ayaa iyagoo qiraad ku magacaaba reer ciraaq iyagu mudaaraba ayay ku magacaabi jireen maxaa yeele mid waliba wuxuu yeelaya leanna kulla minhuma yadribu bisahmin fi ribx mid waliba dee sahm ayuu markaa qori ayuu ku leeyahay ribxa hadiyo gooraan safar iyo waxbaa ku dhex jira oo dee waa lala socdaalaa waidaa darabtum fi lard na ilaahay wuu ku magacaabo marka waxaana u asara ijmaac culimadu way ku kulmeen yani in ay bannaan tahay waxaa la yidhaahdo qiraadka ama mudaarabadu qiraada ama mudaaraba oo isku mid ah waxaa iyagana tilmaamaya bay yidhaahdeen ama sheekha maawardi la yidhaha u deliishay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum aayadda ah guudkiina dumi maahan inaad dalabtaan fadli rabbigiin xaggiisa ka ahaaday waxaa kaloo markaa la sheegaa in rasuulku sala allahu alay slam isagoo da'diisa lagu qiyaasaya ilaa shan iyo labaatan jir inuu khadiija maalkeeda uu markaa uga shaqayn jiro u shaam u geyn jiray oo wax ku lahaayoo addoon maysaro la odhan jirayna oo ay lahaydna ay raacisay ayuu la wadwaday mid kaleoo inoo dambayso ayana musaaqaadka la yidhaahdana ayana waa looga qiyaastay baa layidhi xagga dan ahaan ayuun baana iyo xaaji ahaanun baa loo baneeyeyoo de waxaa laga yaabaa qofkii oo xoola hayaa inuu kuma shaqayn kari waayo qofkii oo shaqadii yaqaanaana inuu xoolo waayo de markaa inuu kii xoolaa lahaana xoolihiisii badka soo dhiga kii shaqadii iyo farsamada lahaana shaqadiisii la yimaado yacni danta ayana keenaysa markaa qiraad iyo mudaarabana waxa weeye inuu nin xoola lihi xoolihiisii u dhiiba nin kale si uu ugu shaqeeyo isagoo yeelanaya faa'iidada wax cayiman oo ka mid ah ayaa la yidhaahdaa qiraad ama mudaaraba arkaan bay leedahay arkaanteedaasi waa shan caaqidaan ama maalik iyo caamil waa qofka xoolaha leh iyo qofka ka shaqaynaya waxaa kaloo ayana arkaanta ka mida maal waa inuu meesha jiraa camal waa inuu isna meesha jiraa rabxi iyo faa'iidana waa inay jirtaa iyo siiqa marka waa caaqidaan oo maalik iyo caamila maal iyo camal iyo siiqa waxa weeye shanta alqiraadu iyo wlmudaarabatu an yadfaca ilayhi waa inuu u dhiibaa ninkii caamilka ahaa maalan waa inuu dhiibaa liyatajira fiihi inuu ku tijaareeyo waalribxu faa'iidaduna mushtarakun ay noqoto mid ay wada leeyihiin waxau sheekhu leeyahay qiraad iyo mudaaraba haddaad doonayso sharci ahaan an yadfaca ilayhi maalan macnaha halkaa mar haddii qiraad la yidhi ama qiraad iyo mudaarib wax laysu dhiibayo iyo maalig iyo caamil ayaynu alfaada mutasila ahoo aynu ka fahmaynayo sidaa daraaddeed ayaa dee damaa'iri u noqonaysa an yadfaca ninkan wax qiraadaya ama wax mudaarabaynaya maaligaahi waa inuu dhiibaa ilayhi yuu dhiibaya dee caamilkii oo isna meesha laga fahmayo ninkii ka shaqaynaya maalan maal ayuu dhiibaya markaa halkaa saddex baa arkaantii ka soo booday maalig iyo caamil iyo maal liyatajira fiihi waa camalkiiba halkaana ka soo baxay si ugu tijaareeya wa ribxu mushtarak halkaasay arkaantiiba ku dhan yihiin ribaxa iyo faa'iidaduna waa inay dhexdooda noqoto kaa u dhiibada aynu nidhi dee manfaco masalan daartaa kiradeeda ayaynu qiraad ka dhiganaynaa ma ansaxayo daynna ayana ma ansaxayo ribxigana inuu dhexdooda noqdo wakiilkii iyabaa meesha iyaguna ka baxaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixatihi ansixitaankiisana waxaa loo shardiyaa kownulmaali daraahime inuu yahay aw danaaniira khaalisatan oo khaalisa oo falaa yajuusu ma banaana calaa tibrin dahabkii iyo fidadii oo aan la googoynin waxuliyin iyo xulidii waxay dumarku isku qurxinayeen wamakshuushin iyo waxa daraahimta lacagta iyo waxa kale layseegeeye wacuruudin iyo alaabo kale waxau sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa ansixitaanka qiraadka in maalkani uu yahay hortu laysu dhiibaye ninka maaligi caamilka udhib waa inuu daraahim ama danaaniid yahay hortu lacag dee xilligaa daraahimta iyo danaaniintaasaa jirtay daraahima aw danaaniira awdaasi maanicatu lkhuluwi baa la yidhaha maanicatu ljamci maaha macnaha daraahim iyo danaaniir isku jirta way noqon karaan oo khaaliso weliba ah khaaliso muxuu uga jeedaa aan wax kale macdanta dahabka iyo silfarkaasoo saafiyan wax kale ku jirina mar haddaynu saani falaa yajuusu calaa tibrin tibri kuma banaa tibri waxaa la yidhahdaa dahabka iyo fidada inta aan la lacagaynin en la jarjarin ee aan yani la hagaajinin ayaa la yidhaha culamada qaar baa yidhi tibri dahabkoo qudhun baa la yidhaha fidlada waa iska baabu taqliibun xullidiina markaa iyadana ma banaana tii dumarka waa maqshuushin iyo maqshuushkuna waa waxaa daraahimta iyo waxaa kale masalan nuxaas iyo markaa daraahim iyo danaliili la sheegayo ayana kuma banaano wa curuudin walaa calaa curuudin alaabtii badeecooyinkii kale ama milihaata ama mutaqawimaha ahaatee ayadana kuma banaana maxaa yeelay waxay leeyihiin ama ay shuruuddaa inay lacag un tahay weliba saafiyana ay uga dhigayaan dee waxa caqdigan iyo shaqadan ayaa waxay tahay mid aan koobnayn waa caqdi qarar iyo kale fara badani uu ku jiro shaqadiisuna aanay koobnayn ribixiisana aan lagu kalsoonayn in wax laga heli doobana laguma kalsoona mar haddii ay sidaa tahay dan ahaanun baa loo baneeyey baahida dadka dabeedna wixii soconayay ee ayaala wax laga helayo lacagahaas ah ayuunbaa lagu gaar yeelay ee in lagu tijaareeyana ay fududayd laakiin waxyaalaha kale sidaa daraaddeed bay markaa u diideen wa macluuman waa inuu yahay mid la og yahay mucayanan oo la caddeeyey waqiila waxaa la yajuuzu waa baneeya calaa ixda suratayni labadaa kiishood ama labadaa kiish yacni midkood waa ku baneeya waxau sheekhu leeyahy waxaa kaloo shardiga maalkani laysu dhiibaya ee lagu shaqaynaya macluuman waa inuu yahay ma bannaana maal qadarkiisa laga jaahil yahay kuma bannaana si aan dee ribix iyo faa'iidadina jahli u gelin uu ninkani ku shaqaynayay waa inuu macluum yahay mucayanna waa inuu yahayoo wax halkaa la soo dhigay oo la yidhi waa kaana waa inuu yahay ee waxyaalahan unba ama lacagayowgan unba ku dhex jirtaa maaha waa in la yidha waa taa qiil baa wuxuu leeyahy juzu calaa ixda suratayni yani sura waa ama kiishadaa daraahimta iyo dananirta ama kiish ama kiishada adigu weelkaa lacagta lagu guranayey weeyaan mid ahaantood laba markaa suradood oo halkaa yaalla oo danaaniire ay ku jirto ama daraahimi yacni isleegi midkood ayuun baan markaa aan ku dhiibe ku shaqee kaasi way iska bannaan tahay buu ihi mar hadday xagga qadarka iyo xagga jiiska xagga sibada iskaga mid yihiin markaa kii alla ku doono ku tasarufi kaalla ka u qaato dabeed mar hadday isku jinsi iyo isku qadar iyo isku sifaba yihiin waxa ku jira oo isleeg yihiin oo isku mid yihiin kaalla ku qaado ayuunbaa qiraadkii noqonaya maalkii qiraadka waxa ku jirana mid walba dee waa in la og yahay mid walba waxaa ku jira wa musallaman wa yushtaradu kownuhu maalku inuu yahay baa la sheegay musallaman mid loo dhibaya ilal caamili ka shaqaynayo falaa yajuuz ma banaana shardu kowni lmaali fi yadi lmaaliki inuu yahay walaa camalihi shaqadiisana in la shardiyo walaa shardi camalihi maaliga shaqadiisa in la shardiyana ma macahu maca alcaamil oo la shaqeeyo wayajuuzu waxa bannaan shardu camali khulaamilmaaliki maaliga addoonkiisa shaqadiisa in la shardiyo macahu maca alcaamili ninka caamilkaa uu la shaqeeyo ala saxiixi saxiix haddaan qabanno waxa uu leeyahay waxaa kaloo shuruudda ka mid ah maalka in loo dhiibo ninka caamilkaee ku shaqaynaya dhiibiddaana ma looga jeedo in markaa la caqdinayaba gacantii loo geliyo loogama jeedo ama majiskaa loogu dhiibo waxaa looga jeedaa un waa inuu la keliyoobo ninkan caamilkii gacan ku-hayntiiyo kutasarufun baa looga jeedaa ee maaha shardi waxa weyan halkaa loogu tiriyo mar haddaynu sidaan nidhi falaa yajuuzu shardu kowni lmaali fii yadi lmaaliki ma bannaana in la shardiyo maalku inuu gacanta maaliga ku jiro inuu idhaahdo warniyahow waxba ka garan maayo dadku way iska khiyaamo badan yihiin dee halkaa bakhaarkaygaas unbay alaabtu dee ay oolaysaay ribxana kala barh baynu leenahay adigu ku shaqe halkaana gacanteega ku jirto halkaana anugu aan ku hayo ma bannaana ee waxaa la doonayaa inuu ninkan u madax bannaanaado maxaa yeelay dee inuu qofkiiba waaye aada dhici karta markuu u baahday walaa shardi camalihi macahu in la shardiyana maya inuu la shaqeeyo maaligu maxaa yeelay haddii laba dhinac laga wada galo laga wada wado dee way iskhilaafaysaa way istarjabinaysaa markaa waa in ninkan u gacanta loo geliya marka waxaa laga maarmaana ama yacni hadalkani uu jeedaa inuu ninka caamilkii la keliyoobo tasarufka inuu la keliyoobo oo markaa in la shardiyaa ma bannaana inuu la shaqeeyo maaliku waxaa kaloo bannaan shardu camali khulaamilmaaliki macahu khulaam hadda addoonun baa looga jeedaa marna dee wiilka yar baa looga jeedaa in la shardiyo ayaa bannaan addoon uu leeyahay ninka maaligii inuu la shaqeeyo u kaalmeeyo shariik fi ra'yi ma noqonayo inuu yidhaha bal meesha kaga sii yar tagiyo alaabta usii dhiibdhiibiyo wax aynkaasa inuu yidhaahda iyada way iska bannaan tahay cala saxiix haddaan qabanno dee waxay ka dhigan inta isagoo neef xoolaamu siiyooyda alaabta ku yar qaadqaado ayuun bay ka addoonka ahay waarinkiisaasi uu ka dhigan yahay adiifatulcaamili ninkan shaqaalaha shaqadiisi waxa weeye atijaaratu tijaarada iyo rutubidda shayga wa tawaabicuhaa iyo wixii tijaaradaa raacsan lidaalika misaal ka nashri istiyaabi maryaha kala bixintoodii iyo wadayihaa duubiddeedii iyo weeyaan falow qaaradahu haddii uu caqdiga muqaaradada la galo liyashtariya xindatan si uu u soo iibiyo qamadi oo fayadxana markaa uu ridqo wayaxbisa uu dugo aw ama qaslan dun inuu soo iibiyo miiq soohan inuu soo iibiyo ayuu ula muqaaradooday yansuju oo uu samaynayo mare uu ka dhigayo wayabiicuhu dabeedna dhammaantood uu iibinayo fasad alqiraadu qiraalkaasi wuu fasaadayaa waxau sheekhu leeyahay ninkan caamilkaa ee shaqaynaya wadiifadiisa iyo hawshiisu waxay tahay atijaara yacni waa rogrogid shayga la rogrogayo oo uu sii iibinayo waxna soo iibsanayo waa istirbaax waa faa'iida doon bishiraa walbee wax inuu soo iibsado haddana uu sii iibiyo wadiifadiisu waa tijaarada iyo wixii raacsan sii iibintaa iyo soo iibsigaa wixii raacsan ee caadadu ay ku dureertay inuu qofkan caamilkahay naf ahaantiisa u qabto weeyaan shaqadiisa iyo hawshiisu waa maxay masalan waa maryihii la iibinayay ka nashri hiyaabi maryaha kala bixintoodii wadayiha iyo duubitaankeedii waxyaalahaas ayay shaqadiisu ay tahay waa tijaaradaa wax iibintaa iyo soo iibsigaa iyo rogrogeedaas iyo shayga markaa kala bixintiisa iyo xidhidiisa iyo hagaajintiisa waa intaa shaqadiisu markaa halkaa waxaa inooga soo baxayaa waxaa la yidhaha waxaa la yaaliye wixii caamilka ninkaa shaqaalaha ay saaran tahay shaqadiisu wixii caamilka ay saaran tahay shaqadiisu iyo qabashadiisu wixii caamilka la saaray masalan dee shayga iimintiisa iyo soo iibsigiisa iyo maryaa dubidoodii iyo kala bixintoodii waxyaalahaas caamilka ay ku laasimka tahay inuu sameeyaa haddii uu cid u kireeyo oo ay qabato waxaa maalkiisu ka bixinaya maalkii qiraarka ka bixin maayo wixii aanay laasim ku ahayn inuu isagu qabto ee shaqadiisa ka baxsanna haddii uu cid u kireeyo maalka qiraarka ayuu ka bixinaya daba wuxuuna yidhi sheekhu falow qaaradahu haddii uu yacni qiraadkii ayuu lacaqdigiibuu la galay oo xoolihii lacagtii ayuu u dhiibay oo wuxuu yidhi lacagtaa qaad oo ku shaqee ribaxa iyo faa'iidee ka soo baxana intaasaad leedahay weliba wixii shaqadu qabanayay buu u cayin oo wuxuu yidhi qamadi ayaad soo iibinaysaa qamadida waad ridqaysaa waad cajiimaysaa waad dubaysaa dabeed kadib ayaad iibinaysaa ama wuxuu yidhi dun iyo miiq baad kadibna waad iibinaysaa ribaxa iyo faa'iidada ka soo baxdaana way inoo dhaxaynaysaa fasada alqiraadu qiraadkaasi wuu fasaadayaa fi suuratain labada suuraba qiraadkaasi waa fasaadaya maxaa yeelay qiraadkan markiisa hore waxaa loo jideeyey ruqsa ayuu ahaayo dan ahaan baa loo jideeyey acmaashan hadda baahida iyo xaajadaa dadku ay u baahan yihiin baa loo jideeyey acmaashan hadda aynu sheegnay ee ridqida iyo furida iyo iswiinta iyo kadib iibinta ama in miiqii la soo iibiyo dabeetana la maleego oo maro laga sameeyo lasii iibiyaa waa acmaal kooban oo qof ayaa loo karin karaa markaa ruksadii may soo gaadhin ayada oo soomay gelin ninkan caamilkiina dee waa nin isagu tijaarunbu ku shaqo leeyahay masalan ninka waxyaalahaa qabtaa muxtarif baa la yidhahdaa waa xirfa ee tijaaro maaha waa mutajir iyo muxtarif bay kala yihiin marka isagu waxa weeyaan nin tijaaraynaye nin muxtarifa oo xirfadaa samaynaya maaha wadiifadii shaqadiisa kama mid aha sidaa daraaddeed ayaa qiraadkii u noqonayaa qiraad faasid ah walaa yajuusu ma bannaana an yashrada calayhi inuu u shardiyo shiraa'a mataacin mucayanin alaab go-an ama cayiman soo iibsigeeda inuu u shardiyaa ma bannaana ow nawcin ama nooc yanduru u naadir yahay wujuuduhu helitaankiisu ow mucaamalata shaksin ama shaksina mucaamuloodkii waxau sheekhu leeyahay ma bannaana oo maaligii macnaha waxaa shardiga inaanu maaligu caamilka tasarufka ku cidhiidhyin ee waa inuu sii daayaa marka haddaynu saa idhi ma banaana bu hi inuu u shardiyo alaabu qurhan inuu ka baayac mushtareeyo masalan uu yidhaahdo maryaha noocaasa un ka baayac mushtaree beriiska oo keliya un ka baayac mushtaree mataacin mucayan iibsigeeda un inuu u cayana ma banaana ama inuu yidhaha nooc ay naadir tahay oy adag tahay helitaankiisu un ka bayca mushtaree iyaduna ma bannaana masalan hadduu yidhaahdo dee ari daylanun waa inaad ka bayca mushtaraysa ama dhabarka madow dee lama helayo helitaankiisu aada buu adagya haddii neef iyo laba la helana wax ka badan lama helayo oo mucaamalata shaksin ama wuxu uhi waa inaad dukaankaasun la mucaamalato ama shaksigaasn waa inaad la mucaamalato meel kale aanaad wax ka doonin maqsuudkii ujeeddadii laga lahaa qiraadkan ayay arrintaasi dhibaysaa oy wuxuu y wax yeelaysaa shaygan mucayanka ahee uu yidhi dee shaygaasun maryaha un bariiska un waxaasun ka bayac mushtareena waxaa lagaba inaan faa'iidaba laga helin shaygii naadirka ahay uhi shaygaasun wayna ka bayac mushtareysana in la waayaa dhici karta shaksigii mucayanka ahaana dee inuu iskaba tagaba lagama dukaankiiba meheradiba ay kacdo markaa meeshii xanibaad baa ka imanaysa oo in ninka caamilka tadyiiq la geliyo tasarufkiisa ma banaana walaa yushtaradu lama shardiyo bayaanu muddati lqiraadi qiraadka muddadiisa in la caddeeyo iyada shardi maaha falaw dakara muddatan hadduu muddo sheego oo manaca u diida atasarufa bacdaha dabadeed inuu shaqeeyo tasarufo fasada wuu fasaadaya ee wain manacu hadduu dido ashiraaa soo iibsiga oo keliya bacdaha muddadaa dabadeed falaa ma fasaadayo fila saxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay lama shardiyo muddada qiraadka in la caddeeya shardi maaha musaaqaadkan inoo socda ayada sia way khilaafsan tahay maxaa yeelay waxa le qiraadkan dee ujeeddada laga leeyahay waa in faa'iido la helo faa'iidadiina wakti macluuma ma laha oo la heli doono markaa shardi maaha in muddada qiraadka la caddeeyaa xilli walbana waa caqdi jaahisu darafayno labadii qof way kawa bixi karaan marka haddii labadii qofbana ay ka bixi karaan faa'iidadiina aanay ahayn mid dee wakti lagu ogyahay holodhi waktigaasaa la faa'iidayaa ayada wakti in la sheegaa markaa shardi maaha musaabaqa musaaqaadkan inoo soo socda ayaa iyadu khilaafsanoo dee wakti midhaha oo kale midhaa dee la waraabinayo midhihii wakti mucayana bay leeyihiin haddaba wuxuu hi mudda ayuu sheegay bil buu yidhi bil ayuu yidhi ayaan lacagtaa kuu dhiibay oo aada ku shaqaynaysaa wixii ka soo baxana aynu wada yeelanaynaa dabadeedna wuxuu ihi ha tasarufin bishaasi markay dhammaato waxaad iibisay iyo waxaad soo iibsataa midnaba yuu jirin wa manacahu tasarufa bacdahaa muddadaa masalan bil ayuu qabtay wuxu uhi bishaa dabe ma tasarufi kartid fasada caqdigii waa fasaadayaa maxaa yeelay dee muddadaa inaan ribix iyo faa'iidaba la helin ayaa laga yaabaa inaan faa'iidaba la helin baa dhici karta marka taaqiidkaasi maqsuudkii qaraadka ayuu dhimaya wain manacahu shiraa'a haddaba wuxuu u diiday muddo wuu u qabtay muddadaa dabadeedna wuxuu diiday soo iibsiga uun masalan wuxuu yidhi warnigo waxaa sanad wad sanadkaasi markuu dhammaado wax alaabood soo iibisaa yay jirin waxaad sii iibisa mooyaane oo aada sii lacagaysa mooyaane waxaad soo iibisaa yuu jirin falaa yafsudu lbaycu iibkii ma fasaadaya fila saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay dee faa'iidadii iibkanuu shayganuu sii iibinayo ayaa faa'iidadii laga heli karaa oo waxaana dhici karta de inuu ujeedo ka leeyahay oo uu leeyahay bal waxa aad inoo soo iibisa ayay jirin waxaad inaga sii iibisa ood inoo lacagaysa mooyaano xisaab xidh iyo wax aynkaasa inuu u jeedo ayaa dhici karta wayushtaradu waxaa la shardiyaa ikhtisaasuhumaa inay ku gaar noqdaan biribxi waishtiraakuhumaa inay wadaagsadaan waa shardi fiihi dhexdiisa inay wadaagsadaan waxau sheekhu leeyahay waxa shardi ah in ay ku gaar noqdaan ribixa labadoodu maaliga iyo caamilku waa inay ku gaar noqdaan ma bannaana maalkaa lagu shaqaynayo ee maalulqiraadkaa cid kale in wax looga shardiyo oo la yidhaha masalan waxa waad ku shaqaynaysaa hebelow intaa qaad haddii aabba idinkeeda leeyahay saddex baynu u qaybsanaynaayoo aabbahayna intaasaan siinaya adna intaas adna intaasaan qaadanaya qof saddexaad oo aan labadoodii ahayn ninkii xoolaa lahaa iyo kii maaliga ahaa caamilkii iyo kii xoolaa lahaa aan ahayn in wax looga shardiya ribixi ma bannaana washtiraakuhumaa fiihi waxaa kaloo la shardiyaa inay wadaagsadaan labadoodii labadoodii waa inay wadaagsadaan macnaha labadani shardi waxay kala yihiin ka hore waxa weeye waa inaan cid saddexaad ribixa wax ku yeelan labadoodii una ay waxay ku leeyihiin isla markaa kaasi markaa mid saddexaad buu diidayaa kan dambana waxa weeye waa inay labadoodiiba ribixa wada leeyihiin ee aanu mid gaar isaga qaadan oo masalan ninka maaligiina dee milkigiisa u ku qaata ninkan maaligiina xoolahan lahaanshahoodu ku qaadanaya uu ku qori ridanayaa ninkan caamilkiina camalkiisa markaa midkood waa inaanu ku gaar noqonin ee waa inay wada lahaadaan waa dee marka baabulqiraad la joogo haddii kaloo dee aan waxba la siinin wakaalay noqonaysaa oo xaggaasay gelaysaa hadduu ninku yidhaha waxaa ii waduuno waxbana iguma lihid dee waxay noqonaysaa wakaaliya baabka way ka baxaysaa waana kuwan inoo soo socdo walow qaala hadduu yidhaahdo qaaradtuka warniyo maalkaa waan ku dhiibay si aad inoogu shaqayso calaa ana kula ribxi lak mushqa wax alla wixii laga helana adaale buu yihi fa qiraadun faasidun qiraad faasida weeye aw qiila waxa la qiraadun saxiixun weeye wain qaala hadduu yidhaahdo kulluhu lii dhammaantii aniga ayaa iskale faqiraadun faasidun wey waqiila waxaa la idhaha ibbaacun waa nin laga shaqaysiiyey mushqaayad la-aan wuxuu sheekhu leeyahay isagoo arrintaa aan soo sheeginay ixtiraasyadeedii halkan inoogu dhigaya masalan nin baa wuxu uhi qaaradtuka warniyahow xoolaha waan kuu dhiibay saad inoogu shaqayso waxaa kaloo weliba shardi alaa ana alaa ana rib calaa ana kula ribxi lak ribix oo dhanna waa inaad adigu wada qaadataa buuhi wax alla wixii laga meesha ay naga soo galan waa ad u qaata fa qiraadun faasidun qiraad faasida ayuu noqonaya xagga lafdiga marka la eego dee waa qiraad faasida ile waa maxay waxaan doonaynaa waishtiraakumaa fiihi in maaliga iyo caamilkuba ay dee wixii wada yeeshaan ribixii ayaa shardi ahayd marka xaggaa marka laga eego hadduu yidhi waxaad ka heshaba adigaa leh waa khiraad faasida qiil baa wuxuu leeyahay waqiila waxa markaas la yidhi oo qiilka uu leeyahay qiraadun saxiixun waa qiraada iyo caqdi saxiixa weeyaan xagga macnaha ayaa la eegayaayo dee waxaba laga yaabaa ninkani lacagtana inaanu u baahnayn ninkana uu ku naas nuujinayo intuu raasamaalkiisa yar kusoo muruxsan lahaa dabeedna uu leeyahay war bal adugu wixii aad ka hesho ku wadwado hadduuse yidhaahdo wain qaala kulluhu lii shaqee buu idhi wax alliyaaliya wixii ka soo baxana aniga ayaa iska leh faqiraadun faasidun qiraad faasida ayuu noqonayaa kaasina ila ishtiraag baa la doonaya mar hadduu isagii wada sheegtay ninkiina bilaash iska shaqeeye u noqday faasid buu noqonaya qiil baa wuxuu leeyahay ibdaacun waa ibdaac ibdaacowna waxa weeye waa qof laga shaqaysiiyo mushqaayad la'aan ibdaac ayay noqonaysaa markaa ka shaqaysiin qofkan laga shaqaysiiye mushqaayad la'aan oo markaa dee way iska bannaantahay hadduu qofku markaasaa iskaga shaqeeyo wa kownuhu waxaa la shardiyaa ribaxaasi inuu yahay macluuman biljus-iya jusnimo mid lagu og yahay falow qaala hadduu idhaahdo waan kula muqaradooday calaa anna laka fiihi shirkatan inay shirka kugu sugnaato ribx aw nasiiban ama nasiib fasaada waa fasaadaya aw ama baynana dhexdeenna ayuu ahaanayaa buu ihi fal asaxu asixatu weeye wayakunu nisbayni laba nis ayaanu noqonaya walow qaala haddii lii annisu baa ii sugnaaday fasada fil asaxi asax haddaan qabanno wuu fasaadayaa wain qaala hadduu yidhaha laka nisu baa kuu sugnaadayna saxa wuu ansaxaya cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu waxa shardi ah oo la shardiyaa ribx ishtiraagaa ribaxa macnaha qaybaha ribaxa macluuma biljus-iya jusnimo waa in loo og yahay yacni nisbadau ka noqonayo percentage waa in loo og yahay inta ribaxa uu ka noqonayo inta caamilku qaadanayo ama maaligu uu qaadanayo waa in jus-iyo loo og yahay waa in nisbo percentage waa in loo garanayaa nis thuluth ayaad markaa intii uu soo baxaba markaa haddii la yidhaha nis baad leedahay dee wixii soo baxa waa la kala baraya haddii la yidhaahdo si waxaad leedahay cushur wixii soo baxun baa toban loo qaybinaya haddii la yidhaahdo waxaad leedahay thumun sideed baa loo qaybin markaa jus-iyada percentageka waa in lagu garanayaa haddaba hadduu yidhaahda buu yidhi warniyow maalkaa inoogu shaqee calaa anna laka fiihi shirka si aad mushqaayadda laga helana aada shuraako ugu noqoto wax ugu yeelato si aad wax ugu yeelato aw nasiiban ama nasiib si aad ugu yeelato inoogu shaqee fasada qiraadkaasi waa fasaadayaa arrimahaasoo dhan maxaa yeelay qadarkii dee ribaxa uu qofkani ka yeelanayay ayaa laga jaahil yahay ama wuxuu yidhi shaqee calaa anna ribxa baynana si uu ribxu dhexdeenna u noqdo fal asaxu asixa caqdigaasi markaa wuu ansaxaya wayakunu nisbayn labun bay ka kala dhigan marka mar hadduu yidhi wuu inoo dhaxaynayaa labun bay ka kala dhiganayaan weeye hadduuse yidhaahda li annisfu shaqeeyo ribxay anugu waxaan leeyahay nis buu yidhi dhinacii ninkan caamilka aan waxba umuu sheegin fasada fil asaxi asax haddaan qabana wuu fasaadayaa maxaa yeelay ribixani dee waa faa'iido maalkan ka timi maaliga ayaa yeelanaya wixii dee caamilka looga nisbeeye mooyaane wax looga nisbeeyena ma jirto markaa sidaasu halkaasu ka fasaadaya haani wuxuu le wuu iska ansaxayaayo niska kalena caamilku mar hadduu yihi nis baan leeyahay ka kalena waxaa la iska fahmaya inuu ninkaasuna yeelanayo hadduuse yidhaahdo laka nisu sida cagsigeed warniyow shaqee si ribixana aada nis u yeelato dhinaciisii wuu ka aamusay saxa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waa ansaxayaayo waxaa laga aamusaynaa intaa niska kalu ka aamusayna dee maaliga ayuunbaa yeelanaya asal ahaan buu ku yeelanayaa oo ila meelka cid kale yeelan maysa mar haddii caamilkii intaasunu magacaabay inta kale dee maalkiisii bay ka mid aanigu wuxuu leeya ma ansaxayo sii masaladii hore oo kale walow sharada haddaba hadduu shardiyo liaxadina mil casharatan toban aw ribxa sinfin ama qayb ribixii ayuu shardiyey fasada caqdigii wuu fasaadayaa waxaynu nidhi juz-iya ama percentage waa in lagu garanayaa ribixa yani qaybka uu yeelanaya caamilku ama maaligu tiibu haddaba ixtiraaskeedi inoo sheegay wuxu uhi haddii midkood walow shurida liaxadihima midkood ayaa waxaa loo shardiyey maaligii ama caamilkii toban cashara toban baa layidhi shaqee hebelowo waxaad leedahay toban ayaad leedahay ama anigu toban baan le ama adaa toban leh ribixa ama wuxuu yidhi waxaan ba inoo kala qaybiyo sow waxaan imaha raashiniyo mariyo adigu waxaad shaqoon ku leedahay maryaha faa'iidadooda ana faa'iidada raashinka fasada alqiraad qiraadkaasi wuu fasaadayaa maxaa yeelay ribixii ayaan juz-iyo loo ogeyn maxaa yeele waxaa laga yaabaa ribixii inuu noqdoba tobankan lafdeedaba oo kii kala dabeedna hawada u baxo ama nisfigii sinfigii dee in lagaba faa'iidi waayo ayaa dhici karta oo iskaba fadhiisto laakiin marka wixii bersentage ay tahay masalan la yidhi qofka waxaad leedahay nis dee tobankan un bay kala badhanayaan markaa way ku shuraakoobaya lakiin haddii la idhaha tobanun waxaa laga wixi inuu tobankaa noqdo ama kaba yaraado dabeedna uu cirka ubaxa kii kale faslun fima yushtaradu lisixati alqiraad wixii qiraadka ansixitaankiisa loo shardinayay ayuu fasli markaa siiqadii ayuu halkan inooga hadlaya caamilkii iyo maaligii iyo ribixii intaa waynu ka soo baxnay iyo maalkii halkana wuxuu inoo gelaya siiqadii yushtaradu waxaa la shardiyaa iijaabun iyo wa qabuulun baa la shardiya waqiila waxaa la yakfii waxaa ku filan alqabuulu bilficli ficil lagu aqbalaa waa ku filan yahay wa sharduhumaa shardigooduna ka wakiilin iyo wa muwakilin buu la mid yahay wuxuu sheeku leeyahy waxaa loo shardiyaa qiraadka ansixitaankiisa siiqaa loo shardiyaa waa maxay iijaab oo qaarabtuka daarabtuka caamaltuka yani calaa ana ribxa baynana nisfayni shaygaa iibi oo soo iibso ribixuna haynoo dhexeeyo ereyada noocaasa ayay iijaabku noqonayaan wa qabuulun iyo qabuul la xidhiidhsan iijaabka oo isaguna uu markaa markuu maaligii siiqadaasi ka soo fushay iijaabkaahi isna qubuulkii u la yimaado maxaa yaele mar hadday caqdi tahay wixii caqdi markaa la gelaya ay tahay iijaabka iyo qubuulkaas ayaa laga maarmaana marka haddaba halkan sheekhu uu shardiga yidhi iyadoo rugni ah mararka qaarkood ayay yacni shardiga waxay u isticmaalaan maa laabudda minhu waxaa lagama maarmaanka ah marka waxaa lagama maarmaankii rugnina waa noqon karaa de shardina waa noqon karaa marka iminka rugni un baa looga jeedaa haddaba shardigoodu buu yidhi waa labadii wax kala caqdinayey ninkii maalka iyo ninkii maaligi ahaa iyo ninka camilka aha shardigoodu waxa weeye ka wakiilin wa muwakilin waa wakiil kii la wakaalanayey iyo kii wax wakaalanayun bay la mid yihiin halkaasunu noqo ixaalaa la yidhaahdaa xagga balaaqada yani halkii hore baabul kitaabulwakaalihii aynu soo marnay ayuunbaad u noqon ninka maaligiina muwakil buu la mid yahay uu ka dhigan yahay ninkan caamilkiina wakiil buu ka dhigan yahay marka halkaasunbaad shuruuddoodii ugu noqon waa wakaalashooyin oo markaa ciwad la isku wakaalanayo marka ninkan dee masalan maaliga waxaa loo shardiyaa inuu dee nin wax wakaalan kara yahay ninka caamilkaana waxaa loo shardiyaa in nin la wakaalan kara uu yahay ma kii waalaa iyo kii yaraa iyo safiihii iyo dadkii noocaas ahaa ayaa meesha ka baxaya oon qiraad ka suurtogelaynin caamil iyo maalig mitudoonaba hadeen walow qaaradlal caamilu ninkii caamilkaaba aakhare mid kale isna caqdi la sii galay biidnilmaaliki maaliga fasaxiisa daraadii lishaarikow si ula wadaagsadaa fi lcamali iyo waribxi lam yajuz ma banaana fi lasaxi asax haddaan qabano biidnihi idankiisa la-aantiisana faasidun faasid weeye waxau sheekhu leeyahay ninkii caamilka ahaa ee shaqaalaha ahaa ee wixii loo dhiibay ayaa mid kale ayuu isna caqdigii la sii galay biidni maalik maaliga ayaana u ogolaaday u fasaxay warniyo buu yihi waa maalkan igala shaqee ribixana aynu wada yeelanno maaliguna arrinkaa waa u ogolaaday si uu kaasi markaa wuxuu ula muqaarado caqdiga ula galay shaksigaa kale isagoo maalig u ogol yahay si uula wadaagsado camalka iyo ribxaba lam yajuz bilasaxi as haddaan qabanno ma bannaana maxaa yeelay mawduucan uu lahaa qiraadku ayaa wuxuu ahaa inay ahaadaan ama ay labada caaqidaan noqdaan maalig aan camal u sugnayn ka kalena caamil inuu noqdo walow dhowrba ha aadana aan milki lahayn dee kan hadda aan ka hadlaynaana laba caamil buu dhex maray caqdigana laba caamil buu dhex maray nin maaliga oo xoolole oon isagu camal lahayn iyo nin caamila oo isagu camal iyo farsamo watee aan maal lahayn ayuu dhex marayay caqdigani hadda halkaa masaladan haynana wuxuu dhex marayaa dee laba caamil ayuu dhex marayaa si halkaasu markaa aanu ka bannaanayn haaliga ka soo horjeeda asax wuxuu leeyahy way iska bannaantay sida maaligaba marka horeba laba nin inuu caamil ka dhigtaa ay u bannaanayd ayay iminkana u bannaan tahay liyushaarikahu fi lcamali ayaynu nidhi halkaa wuxuu kaga ixtiraazayaa isagoo masalan ninkii maaligaa xoolaa lahaa u idmay oo yidhaahdaa waar nin kale adigoo iga wakiila yacni samee buu yidhi adiguna markaa aniga wakiil iga noqo iskaga bax caamilkuna ka labaad buu noqonayaa isna maaligum wakiil ka noqonaya kaasi waa iska ansaxayaa ee waa marka ay wada shaqaynayaan ee camalki iyo ribxabay wada yeelanayaan wa bigayri idnihi faasiduun idankiisa la-aantiina waa faasid mar haddaanu ninkii caqdiga ninka la gal uu shaqaynayey mar haddaanu idmin oon u ogolaanin faasid buu noqonayaa mutlaqan ama markaa ribix iyo camal bay igula mushaarake ha yidhaahdo ama ribix qura ama ha uga jeeda inuu yacni isagu meesha ka baxo midkuu doonaba ha uga jeedee wuxuu noqonayaa faasid maxaa yeelay ninka maaligaahi ee xoolahan lihi dee ninkan uma ogolaanin maalkiisana kuma aaminin fain tasarafa daba hadduu tasarufo ahaanii kalaad fatasarufu kaasibin fakatasarufi kaasibin ayuu la mid yahay fain ishtaraa fi dimati hadduu dima wax ku iibsado waqulnaa biljadiidi aan idhaahno faribxu lilcaamili lawali buu sugnaaday fi lasaxi haddaan qabano wacalayhi lithaani ka labaadna waxaa ugu sugnaaday guudkiisa ujratuhu mushqaadiisa waqiila waxaa la yidhi huwa lithaani ka labaad buu usugnaaday waxau sheekhu leeyahay ninkii xoolaha loo dhiibay la yidhi ku shaqee ayaa isagoon maaligii aan idmin ayuu nin kale xoolihii gacanta u geliyo oo uu caqdigii la galay kii labaad ayaa haddaba caamilkii labaad baa wixii intuu faraha iskaga qabtay tasarufay isagoon maaligiina u idmin ayuu wixii iskaga takrifalo waxbuu iibiyo oo waxbuu soo iibsaday fatasarufu kaasibin fatasarufu kaasibin buu tasarufuhu macnaha tasarufkiisa iyo takrifalkiisaasi nin dhacay tasarufkii unbuu noqon tashbiih baliiqaa la yidhaahdaayo haddii wajushabah iyo aadaatushabahba la gooyo xagga balaaqada waxaa la yidhaha baliiq baa la yidhahdaa wa ablagu tashbiihi maa minhu xudif wajhun waaalatun yelihi maa curif faka tasarufi kaasibin kaasib oo kale ayuu tasarufkiisa noqonaya oo xagguu kala mid noqonaya xagga dee magdhowga waxa uu ku tasarufay waa magdhabayaa maxaa yeelay idankan iyo waxaanu ku farageliyey maaligiyo wakiil toona kama iman xoola haddaad faragelinaysana ama waa inaad leedahay ama waa inaad wakaalo u haysataa ama wilaayo dee weli aad ka tahay laakiin iskama faragelin kartid mar haddaanu ninkii isagoon intii midna u haysana nin bannaan iska jooga inuu yidhi wad wuxuu noqonayaa tasarruf iyo tasarruf qaasimin buu noqonaya oo wixii wuu magdhabaya haddaba fain ishtaraa fi dhima buuna ninkiibaa masalan dad buu intuu dee shaqadii dhex galay ayuu bakhaara iyo alaabooyin buu markaa soo qaato dumadiisu ku soo qaato dabeedna lacagtiina wuxuu ka bixiyey maalkii qiraadka ayuu dabeedna lacagtii ka bixiyey faa'iidana markaa meeshii wuu ka helay qoladan fuqahada lafdooda waxbay soo yar gaagaabiyeen qur'aanka ayaa wuxuu ku dhaqmaa waxa la yidhaha iijaaz ijaazulxadaf iyo ijaazulqasri buu uqaybsamaa oo marna erey markaa macno badan koobsanaya ayaa la keenaa marna waxbaa laga googooyaa sidaynu qur'anka badan ku arag fuqahada laftooda wixii la fahmayey oo dhan way iskaga tagaan meeshii markaa ninkii ugu tasarufo faa'iidaa meeshii ti ile far ribxun buu xaggii dambe inaga yidhi faa'iidada ninkii markaa wixii waa ka faa'iiday uu maalkii intuu dumadiisa kusoo iibiyey alaabtii uu markaa soo qaado dabeetana maalkii qiraadka ka bixiyey ayuu ka faa'iiday waxaanaynu ku soconay qowlkii jadiid oo masala ninkaan khaasibkaahi waxa uu dhaco ribixiisa ayaa leh ayay markaa la isku qabto oo qowlka jadiid wuxuu qabaa ribixa khaasibka ayaa leh qadiimkuna wuxuu qabaa ribixa maaligaa leh haddii aynu ribixa u samayno ninka kaasibkaa dee mid waliba intuu nin xoolihiisa dhaco ayuunbu de intuu waxgashado uu ka soo faa'iiday deetee raasimaalkii inu isaga soo celin laha qadiim isagu halkaasuu cuskaday marka haddaynu qowlkaa jadiid ku soconno oo aynu idhaahnaa ribixa kaasibka ayaa leh fa ribxu ribixa halkan haddaba la helay lilcaamilil awali caamilka hor u sugnaad fil asaxi haddaan qabanno caamilka hor u sugnaad maxaa yeelay dee ninkan aynu nihi tasarufkiisi waa tasarufu khaasibin iibkiisan isaga ayuu udhacaya isaga ayuu udhacaya wa calayhi caamilkaa hore waxa guudkiisa aday lithaani ka labaad ee isagu uu soo geliyey ee aan tasarufkiisiina tasaruf nin booliyaday ka dhignay ujratuhu mushqaayadiisa ayuu leeyahay mushqaayadii marka wixii ribix la helay uu caamilkii hore qaato ninkani dee bilaash kuma shaqaynaynin mushqaayadiisii baa la odhan war maxaa lagu imse cishuu wadwaday dee toban cishuu waday dee toban cisho ninka dilaalka waxa u wadwadaa muxuu qaataa dee intaasuu qaataa waar qaada adigu intii faa'iidadiina kanaa la odhan markaa xagganaa loo kaxayn wa qiila huwa waxaa la yidhi qiilka wuxuu leeyahay ribxu masaladaasoo lithaani ka labaad ayaa iska leh ka labaad ayaa iska leh buu leey labada caamilkooda labaad ayaa iska leh wain ishtaraa haddaba hadduu iibiyo bicayni maalilqiraadi qiraadka maalkiisa cayntiisii ayuu ku iibiyey fa baailun baail weeye waxau sheekhu leeyahay masalan waxaan idhi kii labaad baa tasarufay taa hore waxayd fi dhimma ayuu wax kusoo iibsaday tan lacagtii cadoo qiraadka lacagtii qiraadka ayuu qaadayoo waxbuu kusoo iibiyey fabaailun iibkiisaasi markaa baail ayuu noqonaya cala aljadiid haddaan qabanno maxaa yeelay dee halkaaba baycu lfuduuli markaynu soo maraynay baycu lfuduuli ninkaa iska bannaan jooggaa ee xoola aanu lahayn iska faasaxay jadiid isagu wuxuu qabay inuu shirihiisa iyo iibkiisaasi u burayo iibkiisu inuu burayo markaa halkana wuu buraya wey qadiim isagu wuxu odhanaya markaa waa mawquuf buu noqonaya fabaail wayajuuز waxa banaan an yuqaarida alwaaxidu ninkii keliga ahaa inuu qiraadkii la galo itnaini laba mutafaadilan wa mutasaawiyan isaga oo isu leekaysiinaya xagga ribixa ama u kala dheeraysiinaya wlihnaani labadii na waaxidan inay la muqaaradoodaan ayaa bannaan wاribxu ribxina bacda nasiib اlcaamili caamilka nasiibkiisa dabadii baynahumaa dhexdooda ayuu noqonayaa bixasabi اlmaali kolba maalku sida uu yahay waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan inuu caqdigii qiraadka la galo bilowga horeba hal maaliga keligii alwaaxidu wayajuusu an yuqaarida alwaaxidu almaaliku lwaaxidu ninkii keli ahay xoola ahaa itnaini laba inuu yidhaahdo xoolaha ka shaqeeya labadii naasi yani